deegaanka kuubakibir iyo tuulooyinka hoos ku-eeyaan ee maamulka jubbaland iyo bulshada ka nool waliba lansuubyay biyodhaameyn maadaama deegaanku ku jarta biyo yaro iidan baxsan waana saas oo kale deegaankuusan lahayna adeegyada bulshada sida caafimaadka biyo walbarashada iyo haano kale fara badan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo hang hooga dalka soomaaliyeed iyo kukoyti bidhaminton si yoon ku faa'iidaysadaan bulshada deegaanka ankoreen waxaana ku mid ee bulshada deegaanka iyo wayba ku hadleenaa baahiyo ku jira deegaanka iyoona codsadeen in lala deera caawinaa degdege maanta waxaa na soo gaaray ciidamada jubbaland dowladii jubbaland ciidamadeedii oo kala gedisan dowladana aad ayay u tabaalaysan tahay wax badan ilaa shan boqol oo qoys oo hareeradeeda iidaba ku nool maanta waxay inoogu bilaabeen alxamdulilah oo ay nooga deeqeen biyo booyade eh ayay nooga deeqeen oo haddaba warbaahinta aad ka arkaysaan in oo micnaha biyo la shubaaya marka cid kasta ciddii micnaha oo dadka islaamka wax taarata waa loo mahad celinaa ninkaas ka ahaadaba ha ka ahaada waa loo mahad celinaa marka annaga waxaan u baahannahay dowladan way tabaalaysan tahay waxay u baahan tahay waxbarashaay u baahan tahay xagga caafimaadka way ka hoosaysaa wax walba tuuladii way ka hoosaysaa nin allaala ninkii wax nala soo gaari kara oo islaani waan u baahannahay xagga tabaaliyada oonka dadka barkiis inuu iska yahay dad iska masaakiine ee waxba aan haysanin waxyaabo badan oo duruufa ayaa dadka haysata waxbarashada caafimaadka oona nooga sii daran weliba siiba waxbarashada ugu daran dhallaanka soo koraaya jiilka soo koraaya waxbarashada aaday ugu baahan yihiin dhanka caafimaadkana aaday aaday ugu liidata hadday haweenka u baahdaan umulka hadday u baahdaan jirida carruurto macnaha dadweynaha meel kastaba kii miyiga laga keena iyo kii kala halkan waa ka cararnaa waxaan aadnaa ilaa kismaayo ayaan baabuurka kala cararnaa haddii caafimaadkii u inta ammaada oo wax wax noo qabta aan helna annaga dee waan u mahad celinaynaa nin allaala ninkii islaamka waxna tara dhanka kale taliyaha guutada lamaad ee ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland gaashaanle sare maxamuud cabdi iyo wayba ku hadlay sababta ka dhaliidi iyo biidhaamin yoonsuubyan bulshada deegaanka kuuba kibir bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta waxaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sne iyo kuwa daraawiishta booydihii ciidanka aan ugu dhaawinaynay ayagoo meelaha qaarkood ay ciidamada welibana ooman yihiin aan usoo dhaaminay deegaanka kuuba kibir ujeeddadana waxaa weeye bulshadanada inaan u nuglaanno oo baahiyadanada aan tooda ka hormarino alxamdulilah rabbilcaalamiin de kulley maanta waan soo gaadhsiinay biyo hooyado biyo aan usoo dhaaminay bicihii oo welibana aan isbeesada ciidanka aan oga soo gadnay baanu ogu shubnay xataa meel wax loogu shubo mayna lahayn laakiin bini aadanka dee baahihiisa ilaahay baa kafayn kareen mayna gaadhin biyihii intii uun tabartayada ahayd ama baahidii ciidanka maad garanaysaa annagoo ka hormarinay waan biyo waan soo gaadhsiinay in loo sii badiyo oo aan usii dhaaminana waan rajaynaynaa dowladnimada waxay tahay amni iyo kaabayaasha kale ee dowladda kow annaga ka ciidan ahaan dee deegaankan amnigiisa waan sugnay ilaahay baa amnigu isagay laakiin dadaal badan waan samaynay oo waa la geyn karaa wax kasta oo la geyn karo waxaan codsanaynaa marka kaabayaasha kale wasaaradaha kale wasaaradda amnigu hadday shaqadeedii ka soo baxday wasaaradaha kale caafimaadka waxbarashada arrimaha gudaha biyaha wasaaradaha kale ee dowladda inay ayaguna shaqooyinkoodii qabsadaan deegaankan waad aragtaan wuu baaba'san yahay biyuu u baahan yahay oo in ceel iyo wax loo raadiyo u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay oo dadkan aad arkaysaan waxbarasho ma haystaan caafimaad ma haystaan oo dadkan aad arkaysa iyo magaaladan arkaysa caafimaad darray la duntay waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha kale iyo kuwa kale ayagoo kuwa shaqada ahba ee gargaarkaba inay shaqooyinkooda qabsadaan maadaama amnigeedu uu seef yahay in iyaguna waxbarashada kaabayaashooda iyo shaqadooda ay qabsadaan oo deegaankan ay soo gaadhsiiyaan shaqada ay leeyihiinna ay qabsadaan baan aad uga codsanaynaa